أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kataabel akhbaari ayaa baahisay qaybtii koowaad filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar codmarin ah oo ka dhacay duleedka degmada warshiq ee wilaayada shabeellada dhexe dowladda silibiyadda maraykanka ayaa sheegtay in maleeshiyaadka r s f ee suudaan uu hubka uga soo dego dekadda magaalada berbera ee waqooyiga dalka soomaaliya taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa ka warbixiyey dagaal khasaare culus lagu gaarsiiyey cadowga allaah oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose howlgal lagu dhaawacay askar ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho wilaayada islaamiga bakool ayaa heshiis dhexalgala dhex dhigtay laba beel oo walaalo ah kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada jilib ayaa ka qayb galay munaasabad ay bandhig cilmiyeed ku samaynayeen ardayda macadka alturaath ee degmadaasi guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad kala duwan gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka gedo iyo jubbada hoose عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay saddex iyo labaatanka bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kataabel akhbaari ayaa baahisay qaybtii koowaad filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar cagmarin ah oo ka dhacay duleedka degmada warshiq ee wilaayada shabeellada dhexe haddaba waxaa isdaarkaasi soo daawaday islamarkaana warbixintan inooga diyaariyey walaalka bashiir muuxidiin abo ayman
barqanimadii maanta ayuu baahiyey kanaalka wararka ee kataa'ib ikhbaariya qaybta koowaad muuqaalo taxana ah oo lagu soo bandhigayo weeraradii cagmarinta ahaa ee mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka degmada warshiiq sagaal iyo labaatankii bishii hore ee rajab sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kuna aadaneed siddeed iyo tobankii janwari sannadka labada kun lix iyo labaatanka kaas oo ah howlgal mujaahidiintu ay si gaar ugu beegsadeen saldhigyada cadowga ee duleedka warshiiq si gaar ah muuqaalkan waxaa lagu soo qaadanayaa weerarkii ka dhacay saldhigga jabadgudane subax axad ah ayay mujaahidiintu weeraradan kula jarmaadeen ilaa iyo afar saldhig oo cadowga murtadiintu ay ku lahaayeen deegaanada jabadgudane ruun shiikow shaasqaad iyo burka kaah waxay dhammaantood dhacaan duleedka degmada warshiiq ee wilaayada shabeellada dhexe kaamirada kanaalka wararka ee kataa'ib ayaa soo bandhigtay dagaal kooban kadib mujaahidiinta oo allaah fadligii si buuxda ula wareegaya saldhigyadii murtadiintu ay kaga sugnaayeen duleedka warshiiq gaar ahaan deegaanka jabadgodone iyo murtadiinta oo siiba qacararaya
همنا نصر الشريعة همنا نصر الشريعة نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيعة نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيعة نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن للدين حصون نحن لا نخشى المنون sidoo kale muuqaalka ayaa lagu arkayaa bakhtiyada maleeshiyaadka murtadiinta oo tubaneeye ah misana daadsan gudaha iyo bannaanka saldhigyadii cadowga ee deegaanka jabadgodane muuqaalka waxaa lagu lifaaqay dartaaran kooban oo uu mujaahidiinta u jeedinayo sheekh axmed cumar abuu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab jihaadkiinna sii xoojiya idinkoo allah tala saaranaya u tadarrucaya acmaashiinnana khaalis uga dhigaya allaahna ma dayacayo juhdigiinna iyo jihaadkiinna wallaahu macakum walan yatirakum acmaalakum ikhlaaska ku dadaala kibirka quruurka iyo cudbiga ka fogaada waxaadna ogaataa nasriga futuuxaadka iyo tamkiinka uu allaah nagu mannaystay inay yihiin gallad uu allaah nagu galladaystay iyo hibo uu allaah inuu hibeeyey taasoo nooga baahan inaan allaah ugu shukrinno isbihinbihin iyo tawaaducna kaga guddoonno qaybaha dambe ee muuqaalkan uu soo saaray kanaalka wararka ee kataib waxaa lagu soo bandhigayaa qhaniimada mujaahidiintaay gacanta ku dhigeen kuwaasoo isugu jira gaadiid kuwa dagaalka ah hub saanad ciidan iyo agab kale oo laga khaniimaystay maleeshiyaadkii hurdada ee lagu xasuuqay weerarkii ka dhacay deegaanka jabad godone ee dowlaadka degmada warshiiq
وهبوا ثائرك واستبشري بالخير يأتيك وبالنصر المبين ورجالك الأحرار قد قاموا وهبوا ثائر لقتال أرباب الضلال والطغاة الكافرين هبوا لتحكيم الشريعة فهي منهاج الصلاة هبوا ألوف شموا الأنوف يتسابقون إلى الحتوف waa muuqaal laabqabobsi u noqonaya guud ahaan dadka muslimiinta islamarkaana mar kale bannaanka soo dhigaya tabardirada maleeshiyaadka hirdada ee lagu gumaadayo howlgallada kala duwan ee ka dhacaya wilaayaadka qaar ee dalka soomaaliya
ولها نوار فاستبشري يا أمة الإسلام بقدوم الصباح فاستبشري يا أمة الإسلام بقدوم الصباح واستبشري بالخير ياتيك وبالنصر المبين فرجالك الأحرار قد قاموا وهبوا ثائر واستبشري بالخير يأتيك وبالنصر المبين mahadsanid abu ayman dowladdaas libyadda maraykanka ayaa sheegtay in maleeshiyaadka r s f ee suudaan uu hubka uga soo dego dekadda magaalada berbere ee waqooyiga dalka soomaaliya sida uu ku warramayo yaasir maxamed
jim riish oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee sanadka maraykanka ayaa walaac xooggan ka muujiyey warbixinno sheegaya in maamulka riddada ee imaaraadka carabta uu maleeshiyaadka dacmu sariic ee ka dagaalama waddanka suudaan uu xarun tababar uga furay gudaha waddanka itoobiya qoraal uu saliibigani ku daabacay bartiisa egis ayuu sidoo kale jim riish ku sheegay in ay jiraan warbixinno tilmaamaya suurtagalnimada in kooxda xasuuqa ka wadda suudaan ee r s f hub iyo sahayba loo soo mariyo dekedda berbera ee gacanta ugu jirta maamulka ashadala dirirka somalilan arrintaas oo uu ku tilmaamay tallaabooyin sii horin kara xaaladda amniga iyo xasiloonnida gobolka waxaan ka walaacsannahay wararka sheegaya in etoobiya laga sameeyey xarun tababar oo lala xiriirinayo imaaraadka carabta u a taas oo lagu tababarayo maleeshiyaadka r s f ee ku eedaysan xasuuqa iyadoo laga yaabo inay jiraan waddooyin sahayda loo soo mariyo oo sii mara somalilan waxaanay tallaabooyinkani noqon doonaan kuwa xaaladda uga sii dara ayuu yidhi jim riish sidoo kale mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ugu caansan waddanka etoobiya oo lagu magacaabo jawaar maxamed ayaa maalmo ka hor bartiisa ekis soo dhigay muuqaallo muujinaya kolonyo gaadiidka xamuulka ah oo siday konteenaro waaweyn iyo gaadiidka dagaalka ee cabdibilayaasha shixnadaani culus ayuu jawaar maxamed sheegay in laga soo daabulay dekedda berbera loona gudbiyey xerada ay maleeshiyaadka r s f ku leeyihiin gobolka benishangul gumis ee galbeedka etoobiya isagoona intaa raaciyey in muuqaaladaasi uu ka helay mid ka mid ah dadkii la socday shixnadaasi tan iyo markii laga soo rarayay dekedda berbera ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay maamulada riddada somalilan iyo imaaraadka carabta iyo dowladda xabashida etoobiya oo si toos ah uga jawaabaya eedaymahani uu u soo jeediyey guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee sanadka maraykanka imaaraadka carabta ayaa horey loogu eedeeyey inuu hub iyo saanad ciidanba u gudbiyey maleeshiyaadka r s f isaga oo adeegsanaya dekedda boosaaso ee puntland eedaymahani ayaa horey u soo baxay xilli si dhow loola socday doorka ay kufaarta caalamka ku leeyihiin colaadda suudaan walaacyadani ayaa ku soo aadaya xilli ay sii kordhayaan eedaymaha caalamiga ah ee loo jeedinayo maleeshiyaadka gacansaarka la leh imaaraadka ee r s f kuwaas oo xadgudubyo culus oo ka dhan ah bulshada iyo xasuuqyo dabargoynaha ka geystay waddanka suudaan gaar ahaan gobolka daarfuur mahadsanid yaasir taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa ka warbixiyey dagaal khasaare culus lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose haddaba warbixinta warkani waxaa eegaya marwaan maxmed sheekh cabdulcasiis abumusacab afyaheenka ciidanka mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa shir jaraa'ida uu shalay qabtay ku faahfaahiyey weeraro shalay lagu gumaaday kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta oo ka dhacay wilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellaha hoose ugu horeen sheekh cabdilcasiis muscab ayaa waxa uu ka hadlay dagaalkii lagu xasuuqay maleeshiyaadka riddada ee shalay ka dhacay duleedka baarsanguuni iyo khasaaraha murtadiinta ka soo gaaray weerarkaasi isagoo sheegay inay saraakiil ku baktiyeen maanta waa maalin talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatan iyo labada shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waxaan ka warbixinaynaa howlgal iyo dagaal ka dhacay agagaarka deegaanka baarsanguune ee wilaayada jubbada hoose halkaas waxaa saacadihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaq ashaadalo dariirnimo ah ka samaynayay ilaahay cadowgiisa oo isugu jira ciidamada kufaarta maraykanka iyo murtadiinta dabadhilifka u ah cadowgaas waxay madaafiic iyo dayuurado ku soo weerareen dadka muslimiinta ah ee deegaanadaas ku dhaqan waxay si gaara u beegsanayeen dadka beeralayda ah iyo dhulka beeraha ah ee u dhexeeya baarsanguune ilaa degmada jamaame oo ay duqaymo wuxuushnimo ah la beegsadeen ciidanka mujaahidiinta oo la socday dhaqdhaqaaqa cadowga ayaa weerar qorshaysan ku qaaday cadowgii saliibiyiinta iyo murtadiinta isugu jiray halkaasna waxaa ka dhacay dagaal faraha la iskula tegay xabad ayaa ilaahay cadowgiisa dhabarka iyo dhafoorka laga saaray sida caadadu u ahaydna cagaha ayay wax ka dayeen mujaahidiinta ayaa dhulka hawdka ah ku sii baacsaday halkaas oo meyd iyo dhaawac badan uu cadowga ka soo gaaray waxay isku dayeen inay duqaymo diyaaradeed isku difaacaan ciidanka mujaahidiinta ee caysanayana isaga reebaan balse taas mujaahidiinta ma aysan istaajin raacdo ayayna cagta cagta u saareen halkaas cadowga waxaa ka soo gaaray khasaare lixaad leh waxaana looga qabsaday hub iyo gaadiid ciidan oo ay wateen inta ilaa hadda aan xaqiijinnay khasaaraha cadowga dhimashada soddon iyo labo cadowga ka tirsan kuwaasoo u badan murtadiinta loo yaqaano danab ee uu maraykanku ku shaqaysto waxaa ku jira bakhtigaas toddoba ka mid ah saraakiishii hogaaminaysay cadowgaas ashaadolo dirirka ah kuwaas oo uu allaah shartooda maanta soo afjaray gaadiidka ay mujaahidiintu ka qaniimaysteen cadowga waa shan gaadiid ah kuwaas oo ay qaarkood qoryo culus saaran yihiin qaar ka mid ah waxaad ka arki ka dhaan ama ka daawateen baraha bulshada khasaaraha cadowgu intaas wuu ka sii badan karaa waxaana marba marka ka sii dambaysa la soo helayaa meyd ay duurka uga carareen iyo hub iyo rasaas ay iska daadiyeen intaas kadib sheekh abumuscab ayaa ka hadlay kamiid shalay mujaahidiinta la beegsadeen kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta oo ka dhacay wilaayada shabeellaha hoose kuwaasoo ku socdaalaya duleedka deegaanka bariire waxa uu sheegay in halkaasi cadowga allah ku jabay khasaare bakhti iyo dhaawacna lagu gaarsiiyey dhanka shabeellada hoose haddaan u gudubno mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen maantay kolonyo isugu jirta kufaarta yuganda iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo marayay duleedka deegaanka bariire dagaal halkaa ka dhacay kadib ilaahay subxaana watacaala halkaa cadowgiisu ku jebiyey bakhtiga kufaarta afrikaanka waa laba askari dhaawacuna waa saddex askari dhanka maleeshiyaadka murtadiinta ah saddex murtad baa laga dilay labana waa laga dhaawaca ilaahay ayaanu mahad celinaynaa cadowgiisa jebiyey mujaahidiinta guul iyo gallad siiyey waxaan mahad celinta allah kadib u mahad celinaynaa ciidanka mujaahidiinta ee howlgalladaas fuliyey waxaan leenahay taqabal allahu jihaadakum waraxima shuhadaa'akum wacajala shifaa lijarxaakum hadalka afyeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiinta ay maalinimadii shalay dagaal xooggan oo ka dhacay duleedka baarsanguune ay ku jebiyeen maleeshiyaadka murtadiinta ee u adeega gaalada saliibiga ah kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay dhibaato xooggan ku hayay shacabka beeraleyda ah waxaana allaha fadligiis weerarkan uu noqday mid shaafiyey quluubta muslimiinta islamarkaana cadowga allaha looga furtay gaadiid dagaalla hub iyo qalab kale oo ciidan mahadsanid marwaan howlgal lagu dhaawacay askar ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan dhaca duleedka magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ah qarax la beegsadeen guriga uu deegaanka garasbaaley ee duleedka magaalada muqdisho ka degan yahay murtad abshir oo ahaa taliyaha nabad sugidda garasbaaley waxaa la xaqiijiyey in qaraxasi ay ku dhaawacmeen ilaa iyo afar askari oo ilaalada gaarka ah ee taliyaha la beegsaday ah wilaayada islaamiga bokool ayaa heshiis dhaxalgal ah dhex dhigtay laba beel oo walaalo ah kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas cabduqaan maxmed ayaa sii amaqaadaya warbixintan dhowaan deegaanka yowkoyow oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bokool waxaa ka dhacay munaasabad ballaaran oo lagu soo afjarayay khilaaf sababay gacanka hadal oo dhex maray beelaha luway iyo hadame munaasabadda heshiisiinta waxaa goobjoog ahaa culimaa udiin guddiga heshiisiinta wilaayada bokool nuqabo iyo mas-uuliyiinta wilaayada waxaana halkaasi lagu soo afjaray madmadowgii ka dhex jiray beelahaasi walaalaha ah munaasabadda waxaa ugu horeyn kalimaad ka jeediyey salaadiinta kale ah suldaan cabdiwaaxid suldaanka guud ee beesha luwaay iyo suldaan bunow suldaanka beesha hadame lamadan beelood walaalo haay heliyeen hortimay meelin ka dhamaday afar qof lama i lama oo lamada dhine ah ilaahay idiyoonku bahaan sabar khayr qabhasii dakshan walkheer gabalahan gili yoona galanku gardoroma dile ilaahay nahariis mayk heliina uni walaaladaan reer hadama higaalila reer reer hadama ilawaay lama baro suliliska reer mayk heliina in diishal gaadon walnan isku tamni walaa herina diidaas in libulood gudaajo onu ku dhiibino katallan lamada dhindhibe maadaamaan ila dheer waktigana abaarna iyo wala jara in waktigaas un hoolagaas shal qaadno dadkii diidi lahaayay dhibaato liinjeysid howlagaas ka sallimno iyo ka ballanna madi koowaad may kale ka ballannahay dhaawacga tiridiis walba nagato wallaba bugdhowi jaraan walxabadla kadhowina jaraan yoona ma arnay hooba bogsoonadaan in maxkamadda shariicada islaamka la horsheen may kale ka heliinay walaaladan in deegaanada reer ka degaayaan oo daaqa eh dhibaatada ku teeganta umbabeero eh wallaab usubla araaw dembiliinku oda kor ilaa walwalaayada ogdama arrintii adan ka heliin may kale ka heliinay walaaladanu in wal alla walahana dhexgala saxlee ka dhammaysan maalmo nabadeenta antu ku dareertay runtii eedi eed meel badan le sulahalka galawmad roogay helis roogay saanan ka qanacsana maybwahwal lamada male maana diyaaran iniina ini maybwaha tiki dibshay dhanhanin dhagalne hadama iluwaay haddii unana magaagi una lahayni baroosilil erhay dibhang noolayno kutaabki ilaahna haka noolayna diyaarayan iniina kolley wala una ka heliinen walaalka abduwaahid ba sheegi goraalba laha ku saari goraalka laha ku saari kolley walaka goran ha ka heliin maygumad eh ini lamaadan walaalod wali haska goonsadan hogaansho wilaayada bantiliindeen horta un horta hadliina macnaha maaha lanki maybwaaha galad suubiyo lamaadan reer dhatiyo galadka suubi ini galan barceleka gobad dhulka ilaahay askule muslimiinta daagi biima shalle hadiidka ma haynays dhulka way daagele tankela goonahaan deegaamadan o daaga e ini wallaku suubii kora beerhaadeen mase eelhaadeen mase warhaadeen wilaayada ogolaashadii ama wal kala bolliinka suubii korna isla qaadadeen maaha hadama iluwaay hasgali welijo maamaha sheegneleer sakadhiideelis warsadi maaha geeki mari dadkini badalahrooy dhulki daagaha beerlaku galay lamay baa inshaadamalam wala kuweeldhadeere ilida saadleeshenaasbana gabaa'ilid geeki walaska dhiyaanantaasa in badan maaha foojiganaadin akhyaare ugu dambeyn waxaa munaasabaddaa soo xiray waaliga wilaayada bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan isagoona beelaha walaalaha ah kula dardaarmay in heshiiska ay gaareen ay ka dhabeeyaan ka wilaaye ahaana ay ku garabsiin doonaan fulintiisa unmayba markhaatikeenin ilaahayna markhaatininkeya ingmay waha isan ha liidan isan oo laabfiyaw iqalbasan may waha insha allahu tacaala muujidan daahirkiigna ku muuqda haliiskaa u sugahaya markhaati kuana ka walaaye ahaan haliiskaas in uuna siinla fulin wali una doorka kaani kaalantan e qaadanoo waana siinla fulun ilaahay dartisna siin garab surugna iyo ballan qaadaan insha allahu tabaaraka wa tacaala allahu akbar heshiiskun keliya may ka hergeli kore lanka daalumka e haliiskun bacdijay dhibaato sheenaaw haliiska godobadaisna ka jartay lankaa usugaa in galan ber elaka qobad lanqarin maysin hasuusiyey meelaas marka un maraan nabiyulaahi moxamed maare sal allahu alay wasallama lacana allaahu man aawaa muxditan muxdit macruuf algordo ilaahay lacnadiis allakerida ilaahay naxariistiis ku dheerae lanki lan dembiile e qariyo ilaahay nacladiis diyaarangana lanka dembiiliga e may waa in la qobod ummuto hadda lanka dembiiliga ee faasiqa e isku qobod waayaan hadda yoo dhanba bilaayada cami maasmana nabag ilahay may kamid taali sal allahu alay wasallama dad doon saaran doontana lama daba ka kooban qaybta korna da saaranyiin qaybta hoosna da saaranyiin haddii haani hoos bii'in baahdan inta hanbahaayaan koraha korkoraayan dadku korku jaroha korkoraayan badda saasa bana biyuha kuga ladaayan nabag ilaahay marka meeray haddii hoos haan jaraan oo doonti salciya dabaqada hoos ka jaraan haddii oraan uun anti dad dhibo fanay korha kor koro fani biyowaab una bahnin dhow inta ku buujisana haddii araan haan kalena galantiyo on qoban doonto un bujiidaana dhibmalea intaleha kor koro erne galantiyo on qobana halakuu halakuu jamiican maa haan hoosna halaagsamaayan haan korna halaagsamaayan laakiin haddii galantiyo qobadaan doonto hoos maku bujyaasan mal weelaw leero gacmoojo la qobado la reebo munkarkalu ku reebo nabag ilaahay ma eray ha najow najow jamiican dhammaantiyo badbaadahan mana mana ma in la jeedna lanka daalumkee haddii la qobada umutodhonga badbaadas wilaayada islaamigaha ee bokool ayaa juhdi ballaaran ku bixisa sulxiga ay kala dhex dhigto beelaha dega wilaayada bokool kadib markii ay ismaandhaafaan waxaana heshiiskan uu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan sidan oo kale wilaayada bokool ay heshiis kala dhex dhigtay beelaha walaalaha ah ee jilible iyo geeladle mahadsanid walaalka cabduqani mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada jilib ayaa ka qayb galay munaasabad ay bandhiga cilmiyaada ku sameynayeen ardayda macadka turaaf ee degmada jilib ciismaan axmed uubow ayaa warbixintan hayaha
wuxuu ahaa bandhig cilmiyeed uu ardaydiisu u qabtay macadka barashada luuqadda carabiga iyo culuumtiisa ee aturath oo ka mid ah macaahidda ka furan magaalada jilib ee lagu barto luuqadda carabiga xafladda oo ahayd bandhig sannadeed uu maamulka macadka u qabtay ardaydiisa ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib culimo waxgarad waalidiin maamulka macallimiinta iyo ardayda macadka ugu horreyn sheekh maxamed balli ayaa kelimad ka jeediyey munaasabadda ilaahay qur-aankiisa waxa uu ku leeyahay waayaadkii baan rognogray dadka dhexdooda masal kasta noocuu rabaa ku saabsanaado ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi kitaabkan ku sheegnay waan u caddaynay ilaahay waxaan idinla nimid buu yidhi kitaab fashalnaahu calaa cilmin shay kasta kala dhigdhigaya macnaa shay shay ku qarsooni ma jiro laakiin waxaa laga dambaysiiyey wa kaana alinsaanu akara shayin jadala saanku wuxuu ahaaday mid dood badan oo muran badan macadkan macadu turaas waxaa lagu baranayaa waxay hadda macwaya baranayaanna sida ay tilmaameen waa ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga weeyaan sala allahu calayhi waaalih wasalam waana dhaxalkii nebigu uu ka tegay weeyaan qaar ka mid ah ardayda macadka aturaath ayaa waxa ay sameeyeen bandhig cilmiyeed ku saabsanaa waxyaabihii ay ku soo barteen macadka بداية أشكر الله تعالى الذي وفقنا إلى تطوير مهاراتنا اللغوية التعليمية حول اللغة العربية وجعلنا من طلبة معهد التراث لتعليم لغة الضاد وفنونها ثم أشكر إدارة معهد التراث وأساتذتي على ما بذلوا من جهود جبارة واستقصاء للمعارف والعلوم والضحى والغالي والنفيس في سبيل التثقيف وترقية إدراك الناشئ منا وبناء صرح المعرفة ورفع مستوى كل طالب من طلابنا فجزاهم الله عنا كل خير وما الحارب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنا بالحديث المرجم متى تبعثوها تبعثوها دميمة وتضرى إذا ضريتموها فتضرمي فتعرككم عرك الرحاب ثفالها وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي كم ينقسم الفعل مجرد وماوي إلى قسمين مجرد الثلاثي ومجرد الرباعي ما هي الأوزان الفعل المجرد الثلاثي باعتبار الماضي وما هي؟
ثلاثة فعل فعل فعل ما ما الذي كي كان وهذا من مضاف مضاف لواحد هلا من الحروف حروف كمدة لواحد هلا من هذه تن تاصل الأصناف نوعية كقولك هذا الكاو كليتو ابني هذا كان عنقيق واي وابن زيد زيد عنقي سواي وابن ذي تن عنقيد واي وابن الذي كي عنقي سواي ضربته أنا قراي وابن البذي كي عرب كدار عنقي سواي والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم لا الحسية أقسامها ثلاثة مطابقة تضمن التزام وأما السابقة sheekh abuu muslim oo ka mid ahaa culimmadii ka soo qayb gashay ayaa ka hadlay ahmiyadda luuqadda carabiga awalan ahmiyat lugat alcarabiya luqadda carabiga ahmiyad ay ku fadhida waxay tahay allah subxaana wa tacaala qur-aankiisu ku soo dejiyey bilisaanin carabiyin mubiin ahmiyaday ku tusinaysaa waa wasiiladii loo mari lahaa walaalayaal diinkan islaamka loo mari lahaa wey luqadda carabiga walaalayaal waa wax tusinaya luqadda carabiga waxdatu alumma alislaamiya ummadda muslimiinta caalamka meelay ka joogaanba waa waxa mideeya oo ka dhexeeya qur'aanka qiblada islaamnimada tawxiidka alluga alcarabiya way badan yihiin maxaan ku idhahdaa waxyaabaha mideeya luga alcarabiya ayaa ka mid a walaalayaal luqada carabiga walaalayaal waa midda allah uu u doortay muslimiintu inay luqadooda noqoto sida nebiyullaahi maxamed ilaahay uu carab uga soo dhex saaray nimaan luqadda carabiga aqoonin zayiga muslimiinta aan qabin agtooda qiimo kuma lahayn ardul andalus gaalada joogtay waxay u soo dirsan jireen dhulalka muslimiinta ninkii wax soo barta ayaa dowladda loo dhiibi jiray waa furihii culumta oo dhan alculuum asharci alislaami iyo culuum dunya albaabka laga galo waa alluga alcarabiya kama marneen salaadiinta iyo waxgaradka wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe macad aturaaf litacliimi luqati bad wa funuuniha ayaan ka soo qayb gallay miraha uu soo saaray insha allahu tacaala waxyaalo micnaha aada noo farxiya oo aada micnaha insha allah noo qiirogeliya ayay soo saareen ardadu waxaan leenahay macalimiinta iyo mudiirkaba jazaakum allahu khayr aljaza insha allahu tacaala waa dadaasheen ee dadaalkiina waan aragnaa juhdiga aad bixiseen run ahaantii ilaahay ha idinka awaalmariyo ardada ayagoo ibtidaa oo aan waxba garanayn baa loo geynhayaa macalinka iyo maamulka waxa weye maalinka dambe hal sano kabacdi ama lix bilood kabacdi waxaa ku imaanahaya ardaygii oo ku- aad kuu farax gelinahaya qalbigaaga soo jiidanahaya marka aad baan ugu mahad celinaynaa jasaakum allahu khayran baan leenahay waana u ducaynaynaa waxaan leenahay cilmigiinna allaha idiin siyaadiyaan leenahay
ugu dambayntii guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad kala duwana gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka gedo iyo jubbada hoose aynu ku horumarno cazaam carafaad iyo wilaayada gedo gurmadkan oo ahaa mid bayaalaamin ah waxaa guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga gedo oo wakiilka guddiga abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaalaamin ka sameeyey deegaanka wargadan oo ah deegaan hoostaga degmada celcadda ee wilaayada islaamiga gedo waxaana gurmadkan bayaalaamintaas si aad uga faa'iidaystay bulshada ku dhaqan deegaanka wargadan qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan deegaanka wargadan oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey gurmadka biyaadhaaminta ay soo gaarsiiyeen guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ee gedo deegaanka maanta aan joogno ma- magaciisa iyo iyo maanta biyaha la soo gaarsiiyey iyo xarakada soo gaarsiiyey deegaanka horta waxaa la yidhaahaa wargodon walaayadeedana waa walaayada celcadde meesha haddaan joognana waa tuulo la yidhaha wargodon oo u jirta soddon kilomitir degmada celcaddo alxamdulilah ilaah baa ku maadsan maanta walaayadii baa biyo noo keentay ilaah baa ku maadsan biyo een, dadkii ooman dhibaataysan maasha allah walaayada ilaah ha barakeeyo kor allah ka dhigo gaaladii cadowgana allah naga jibiyo waxa weeyaan haddee amnigan iyo biyo keenkan haddii haddee cadowga aan hal dhinac la iskaga soo jiisanin haddee lama helahaya marka biyahan waa noola keenay ilaaba maa iskale walaayada way mahadsan tahay een, biyo ay noo keentay een, si wanaagsan hadda waa loo cabayaa dadkan hadda aad arkayso waa dad waxaa ku jira afar beri dameer qatimaa ciddin ay la qatintay carruurtan hadda ooyaya ood arkayso waa carruur kulayl iyo dhibaato la ooyayay iyo oon marka insha allah walaayada waa la barakeeyo ilaahayna ha noo xifdiyo marka walaayadana ilaahay ha khayr ha siiyo waa mahadsan tahay Ee, deegaanka waxaa la yidhahdaa tuulada wargodon maanta waxaana la soo gaarsiiyey hadda oon aragnaa oo indhaha inaaga haysaa hal booyad marka een, biyo in nalala soo gaara ayaa codsanaynaa dilaayadna joogaa deegaanka wargodan oo hoos tago degmada ceelcadde Een, waa mahadsan yihiin walaalaha maanta meeshan maxaa la soo gaarsiiyey meeshan waxaa la soo gaarsiiyey booyad oo nooga timid walaalaha muslimiinta ee walaayada xarakada shabaab waa mahadsan yihiin khayr allah siiyo insha allah kuu jiro allah ka dhigo kuu barkooba allah ka dhigo diinteena kor allah ka dhigo Een, aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa cabdifitaax daahir xareed baa la yidhaahdaa waxaan joogaa deegaanka wargodon Ee, dadweynahana sida sharafta loo maanta inta aad u tacaawunteen ood ugu kaalmayseen ood biyaha u siiseen waan idinku mahadinaynaa wayna idinku mahadinaya ilaahay baa mahad mudan allaha in barakeeya khayrna allahana siiya ilaahay baana deeqi kara bini'aadanna ma deeqi kara dhibka maantana haysta oo laan abaaraadka oonka iyo gaajada iyo dhibaatadana haysata wax la tahli karo maaha ilaahay baana tahli kara meesha maanta xoogaa biyaha noola keena inta duurka jirto ooman iyo inta cabtayna inta duurka jirto ooman baa ka badan dee gacalka waxaan ka codsanaynaa intaas inay nooga harin oo ka badan ay noo noo soo addima qaadaan baad iyo biyaba waayo deegaankaa deegaanka waa lagu dhiban yahay aadaa loogu dhiban yahay oon gaaja rafaad oo idil waanu iskugu kaynimaaday ilaahay aanunu ergeysan tolka waxaan ka codsanaynaa oo aqribada aan ka codsanaynaa oo nimajaajiyiinta ka codsanaynaa inaan nala soo caawiy oo laqdinta biyaaba noogu daran biyaaba noogu daran laqdinta waxaan ugu ducaynaynaa khayr allaha siiya waa mahadsan yihiin kun goor ay mahadsan yihiin kun goor iyo koob ay mahadsan yihiin oonka waa jiraa aad baan u oomanaha meel meesha anaan fadhiyaa ma dhaansanin booyaad biyo la'aan haa waa ducayn waa ducayn waa ducayn ducaan la fadhiyaa waa sidii nabad garabkiinna allaha la jiro guulaysta weligiin nabad iyo warsan wilaayada islaamiga ee gedo ayaa dadaal xoogan ku bixinaysa gurmadka ballaaran ee la gaarsiinaya bulshada ku dhaqan wilaayada ay saamaysay abaaraha iyadoona dhowaan guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gurmad biyadhaamin ee ka sameeyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee gedo sidoo kale warbixinta gargaarka dadka tabaalaysan lagu gaarsiiyey wilaayada jubbada hoose waxaa inoo haya cabdiwahaab maxmed bukhaari iyagoo gudanaya waajibaadkii la saaray ayay guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo wakiil ka ah midkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dhawaaqday waxa ay howlo biyodhaamin ah ka sameeyeen tuulooyin hoos yimaada degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose guddigan ayaa biyodhaamin ka sameeyey tuulada aaday ee duleedka degmada xagar halkaasoo dadka ku dhaqan ay biyola'aan baahsan wajahayeen waxaana halkaasi la geeyey laba booyadood oo biyo ah si dadka halkaasi ku dhaqan loo haraadtiro qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan tuulada aaday ayaa biyodhaaminta loo sameeyey ka hadlay anigoo aadan axmed baashinaya oo joogo tuuladu aadey oo ka tirsan degmada xagar ka tirsan jubbada hoose waxaan ka hadlayaa in biyaha ay maarata gerger degdega noola keenay annagoo aad u rabaadan laba baabuur oo booyo biyo noogala keenay indhaha aan ku kala qaadnay anigoo ah maxamed cusmaan cali oo jooga tuulada aadayey oo ka tirsan jubbada hoose degmada xagar jazaaka allah khayr limaal kariim waxaana soo gaaray laba gaari oo biyo ah anagoo tuuladii iyo dameeraday hore ay aad u dhitaan anigoo caleema hakan oo ku nool tuulada aaday ka tirsan degmada xagar walaayada laamiga ilaa jubbada hoose waxaana soo gaaray biyo si wanaag laba gaari si wanaagay aanu uga qaybsanay dad iyo duunyado ka madbaala ah waa la oonaa biyodhaamintan loo sameeyey tuulada aaday ee duleedka degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ku soo aadaysaa xilli diyaaradaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ay duqeyn ku dileen guddoomiyihii guddiga gurmadka abaaraha sheekh maxamed abu usaama taqabalahullaah balse waxaa weli si habsami leh u socda howlihii guddigan loo idmaday walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda waa warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu